أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ أبو شجاع كتاب كي فقه هاي الهجري mukhtasar abushujaac yaa bilaaban kitaabkaas kaase olan kasaw mayba hadhamaynay safiinatu safiinadii hadhamayn labadeegiibo safiinatu najidii iyo safiinatu salaadkii insha allahu tacaala geeka mayba bilaabanah kitaabka lankasaw yani abushujaac bitaqriib yaa magaashii may lareey kitaabka taqriibaa lare taqriib mayna sharaxay moxamed bin qaasim alghazi ashaaficiy lankaasaasha ayaa sharaxi kutubo badan allaka sharaxi kitaab eed maqbuul la kulmi waaye oo shuruuxintiis eedan badanta maybaa kale sharaxay kitaabkaas kaase sharaxay lanla erhaaw eed in sharaxay oo kale ka sheegay kitaab lahaa quutulxabiib ilgariib kitaab lahaa walka sharaxi oo tawshiilan kasaw kitaabkaas walka sharaxi may sharaxay maa baajuuriya sharaxi adille may kale insuubiyay adille insuubiyay asru hatunu roogna lan la eraaw usuli magaashi la eraaw cabdillaahi ibni cabdilatiif ashaafici lan la eraaw oo tahdiib fi adillati matn gaaya taqriib lembi ya usuna matni abishujaa fi lfigi shaafici usuna sharaxi marka kitaab saas aho eed in la kulmi waaye maqbuul la kulmay walbadan walbadan walbadan ee sharaxi waaye laka sharaxi oo figi shaafici runtii ahkaam badanna ka taala afarta ruba ya ka taala may ka taale figu lcibaadaat may ka taale figu lmucaamalaat oo beeci may ba kayaale annikaax afika alusra ahwaal shaksiya wala lakasaw asriga wan hatiroogna may kale kayaale iyo ahkaamtiis may kale yani kayaaleha kulmiyey jaraaxaad janaayaad iyo cuqubaadkii qiibtiyo yani afartaas inti ahayti yaka taale ahkaam gagaabano waan eed yani khataranga yaka taale insha allahu tacaala ilaahi subxaanahu watacaala may baa ku rajeeyana inina waafaji ini una dhammaystirna ilaahayna waafaji inaynu ku dhammaystiraan insha allahu tacaala marka kitaabkaasaa bilaabaan bismi illaahi araxmaan araxiim ilaahay bismillaahi ilaahay isinsheeya bilaawaan alii arraxmaani yaka bilaaway alii arraxmaani naxariis badano naxariistiis guud ahaanka naxariisaw alii arraxiimi naxariisaw oo naxariisis gaar ahaaneedka naxariisadii الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأسفهاني رحمه الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للثواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير alxamdu mahadlilaahi ilaahan sugnaati allahaasoo rabbilcaalamiina caalamiin makhluuqaadka o dhan rabbishoo ahaahaay maa ilaahay alwale adduunyadan roog ilaahay subxaana watacaala kii barbaaryaa waayo oo rabbishoo eh erzaagaw wasalallahu alag nahriisa calaa sayidina sayidkan korshay muxamadin nabagii la mahdi e annabiyi annabiyi nabe e wa aalihi aalshi alag nahriisa aalkii ataahiriina oo daahir ahaadeen waayo aalka nabaga oo daahiriin ahaadeen aalu rasuulilaahi sala allahu alay wasalam adaahiriina dayibiin liannahu dahaaro macnihisa bile ayaa lahaayeen aalka rasuulka marka aalshay alag naharaysa saas waaye adaahiriina dayibiin aalkii rasuulka sala allahu alay wasalam adaahiriina الطيبين آل رسول الله الطاهرين الطيبين الله نهريس وصحابته نبغ أصحابتيس أجمعين الرمانتيوب الله نهريس نبدي نهريس الله سي هشاغني آل ميل رهي رسول قرابدي سال رهي هشاغني آل شيء وهم كما قال الشافعي سيدي إمام الشافعي الشاغي aalka nabaga may leehay aqaaribtiisa leehay aqaaribuhu almu'minuuna dadka qaraabadiisa nabaga hana dhow oo aan mu'miniin ah min bani haashimin wa bani lmutalib reer bani haashim i reer bani mutalib oo mu'miniin ah nabaga rumeeyeen yaa aalka nabaga laka magacaawe inta badan inta badan saasa laka magacaawe dadka gaarna ma reenaha sidoo imaamu nowina dooradii inahum kullu muslimin walacala qowlu aطaahiriina yani ilaahay aqoolshay mayka sheegayhin wayuahirakum tadhiiran saas waay wayuahirakum tadhiiran wasaxaabatihi saxaabada nabada alla naaris ajmaciina dhammaantii waa saxaabaga nabaga saxaabatu rasuulilaahi sala alla alay sl saxaabiina isku edii horeynahan sheegnay laakiin nabaga isoo nool may waaha nabaga nool oo risaaladii rasuul ee la kulmi waana nabagana rumaayo waayo kaasaa lehe sahaabi sahaabi kaasaa lehe waayo waalmuraadu bisahaabi nabiy wahuwa man ijtamaca mu'minan bihi bacda nubuwatihi xaala xayaatihi walaysa yani ma alijtimaacu fi samaai walow acmaa oo gayra mumayizin yani walow saacatan hal saaca ba laka dhikow lankiin nabagu soo rumaysiiyey la kulmi ilaahay subxaanahu watacaala markiisu hadiri kadibna la kulmi kaasaa sahaabi lare marka intaasba alla naharis alla nabadgeli waaye alxamdu mahad lilaahi ilaahi sugnaati allahaasu rabilcaalamiina caalamiinta rabbishoo ahaaday wasala allahu alla naharis calaa sayidina sayidkan korsheey muxamadin aw muhamed annabiy nabe waaali aalshi alla naharis aaahiriina oo daahiriinta hayeen wasaxaabati ajmaciin qaala alqaadi abu shujaain axmedu qaala alqaadi taqriib kitaabka leeraaw oo ibnu gaas ibni sharaxi oo maylerhay moxamed bin gaas ibni sharaxi kitaabkaas kaasee yaa lanka qori ya maylerhay qaal qaala alqaadi abu shujaain axmed ibn lhusein ibni axmed alasfahaniy raximah llahu tacaala sa'alanii bacdu lasdiqaa'i yeer sheekha maybaliya kitaabka asbaabta kahumbaartay kitaabkan inuusa mu'alifo ya yanin sheegohay dad asxaabtay ee iyo ma i warsadeena ilaahay xifdi alla dhowraa ini aan sanafo kitaab ahkaame oo fiki shaafi eh oo mukhtasar eh kaas oo laku faa'iidaysadaayo may waasada qofka mutacalimka ee markaas walaa barada mubtadiga eh dersishaysi hanka dhawaada ahkaamtiyo fahmta xifdishayn anfusa laakiin fadaaw ini xifdii oo kitaabkaas inuu xifdii fadaw ahkaamta xifdii fadaw abu ileen matun lanki injeesada xifdii koro oo aan aan dhahri qalbi lanka ku xifdi karo ku xifdi lanka mutacalimka ana dersishay leana lanka mutacalimka marka koowaad ma imbaahanya ahkaamti sida soo jurc jurc aan lan siiya oo yar yarta yani durugu tadriiska asrigana may leeynaha min asahli ila saabi qofku meel sahal ee loo bilaabo saabka lan wade saas daraadiya marku may leeyaa lanka mutacalimkaana ni han dhawaada yani dersishay lanka inayuusa xifdiyi fadaa mubtadiga bilowgana inayuusa xifdiyi ya i warsadeenaari weliba intaasday mee may kale i warsadeena reehi asdigada i warsadeena ini anakabadii kitaabkaas taqsiimaad qiibiyow ahkaamtin anaka qiibiyey ahkaamta qiibiyoosha mayla kuwedeeha iwa hasri lkhisaali waaye masaa'il badan oo ahkaam badanna ini aan xaalyaalo badan anaka sheego oo kaka koobo ya i warsadeenaan hasri lkhisaal hasri lkhisaal mayla kuwede yani masaa'ilka oo laka koobow laka koobowna ani aan ahkabadi ahkaamti badanna anaka sheega ya i warsadeen khisaalka markan la sheego may waa taqsiimaadka way waa lil ahkaam alfikhiyati inaan qiib qiib an suubi shishalgoy waana ka arga doona insha allah kitaabkaas aad ka arge iwan min hasri lkhisaali ini xaalyaalan aan hakooba xaalyaalka oo ahkaamta xugunka waajibka ee i kan manduubka sunaga i geerkeeda arrintaas taase anoo ku jawaabaw oo su-aalaas warsadii baahidaas jirta lahay in bandhigi anoo ku jawaabaw yama iska dayare maduana nin kitaabkan kaanga ana sanaf saasa iska dayya sheekh alayhi raxmatullaahi raxmatan waasica saasa iska day marka intaas waay qaalaal qaadi abu shujaac marku abu shujaac may leedahay lan eed an qiimo badan ahay qaadihay si la sheegay gaadii oo yani magaalada asfahaan leerhaw yaa gaado ka ahaay Asfa- as- eh, in- dhulkun ciraaq iyo iiraan yani dhulkaas yaa asfahaanada meelin dhahayd yaa ka taal asfahaanada marka beledkaas wadaadiya kuma tahdi may baa la sheegay eh, magaashay madila ku sheegi kuhay raximahullahu raxmatan waasica laqeed qiimo badan haay magaashii mayba leerheehin axmed bin alhuseen bin axmed alasfahani yaa lari abu shujaaca ama taqriib lanka lanka oo matnaga lanka le waayo ibnu qasim ma sharaxi ibnu qasimkan kutubo kale lakasii sharaxi laakiin lanka oo matnaga le axmed ibn alhuseen ibn axmed alasfahani yaa lari abu shujaac maanishay saas waayo may leerheeyihin abu shujaac shihaabu lmillati waddiin saasaanka koofariye yani saasanaanesti saasas lambi markisaas leerhay may boaha may la dhalay eh, lanka kitaabkan le uu shujaac eh, afar boqol soddon iyo sideedii qarnagaas dadki nool ay ahaayeen alqarnu alkhaamis bilowgiisaa noolaa fi bidaayati alqarni alkhaamis afar boqol soddon iyo side yaa noolay may qaado kahaayay bimadinati asbahaan Mad- madiinada leerhaw ya qaado kahaay madidamba may tawaliyey mansab alwasaara mansab leerhaw dowl- dowladii xilligaas jari Eh, s- sanadkii waa afar boqol saba saba wa arbaciin yani afar boqol iyo todo markii la roogi lan eed cadliga fanashara alcadla wadiina diinka iyo cadliga ya eed anfadii gurushay muku bahaane lehri hiraabamadi shagada ambaha kalahan bahafiis iyo inkalahaw lan gurushay inku bahaane ahaay ilaa usukutukudaw hataa yusalliya wayaqra alqur'aan ilaa usukutukudo lama rakaco dambe sunna markaas kudaab qur'aan akriyo wali maa amkana wali suurta gala qur'aan ayaa akri jiray sada saxda qofka muslimka lagu fadaawna saas waay hiraabti madiad inti aadan bana kahor inaad guriga aad aad madiad werdiid qur'aan aad akriysid hal jus meelanka yar juskaas markaad akriyid kudub inaad bat waay markii xaqi la roogoon may la raay dadka may kuma tahay la raay laa taakhuduu fi lxaqi lowmata laa'imin dadkan gobdaani haay may baan lahaay la raayhin khadmad aan khadmadeysay tod- tuman qofood ee, iyo dadka ay- zakawaadki waxyaabaha lan baahan yahan ku yani yaa yaa adeegsadi jiray yaa xaashidii sahayti markiis xafis iyo rooga marka dadka may sii jireena waxyaabo badan may sanadkii ay deeray leedahay kelmadu waxyaabaha aan ka yaabka badan oo may leedahay mayba waxyaaba aan ka yaab badan may leedahay oo hadda cajiibka ah oo sheekhan eed eed ee, markii dambe madius cadaaladaas walaas oo laka haragi intaas hasuubi ku dib ha hijiroodi maya ku hijirooday is- isfahaan ee dhulka isroogay ha ku hijiroodi mayba hambahay leedahay madiina almunawara ya kooy aakhira cumrihi markii haay may maj- masjidu nabawi ya ka noolaada jari meelasaa masaajidka yani may waaya ma- yani gololiis iyo may leerhaay inayuse nalal masa shumac iyo waxyaabahaas inshido oo meelaska edeega bi- bilxujrati shariifa ilaa usu ku dhumadaw meel masaajidka oo andhow nabaga andhow ee yalika duugi yalari masaajid yaro usu meelogaas usu kasuubsa yalika duugi inta baabi jibriil meeleerha baabu jibriil oo kiyaala yani masjidu nabawi meelasa ka duuganyi wara'su qariibu min alxujrati nabawiyati laysa baynahumaa ilaa khatawaatun yasiiratun may kale marka qisada cajiibka ee laku hikaayodaa maya abu shujaac raximahullahu raxmatan waasica waana may ku kasaasay sida kitaab shay qubul ang heli isa kitaab shay muntashir ang naagdi ku fahmaase may nooladay leedahay ashal qaadi abu shujaac mia wa sitiina sana boqol iyo labaatan boqol iyo lixdan sana ya noolaya leer cumrishay may deeray boqol iyo lixdan sana boqol iyo lixdankaas sana usi jari may la sheegay hal xuban oo xubnaashay kumada mis bedelna lari markii usi shaabkahay ee hindhadi hindhooshayin haddii dhigaashayin haddii afjayin haddii ayi makaan oo xubnaashay kumada mis bedelin boqol iyo lixdan sana kudib wala yaabay biniaadanka jarraba markisaas ay la aryaa may la warsaday faqiila lahu fi daalika may la rahay faqaala ee, arintun see ka dhiidiya lare adoo boqol iyo lixdan sano jarta xubnaaga xubun kuma dayna nisbedelnayaa sheekhana see ka dhiidiya lare markaasaa meerhay qiso cajiib ee sheegay qisada markun dadka muslimiinta eedan anfacaas ikhwaani maylun baahnya in eedlanka dhaga dhanki muslim eh meerhay sheeki sheegi sheekiduusu sheegi ma etalleray oo ilaahay ka hifdi subxaana wa tacaala maa casaytu llaaha bicudwin minha falamaa xafadatuha fi sigari can macaasi llaahi hafidahu llaahu hafidaha llaahu fi lkibari saasayri meeray xuban xibno xubnaagay kumade weligay ilaahay manka aasineeri mucasiima ka suubin haddii ilay eta haddii sankay haddii afkay ay haddii dhigaagay ayin haddii yacni galnyaagay ayin haddii lugaagay ayin xuban xubnaagay kumade macasi ilaahay horma ka suubineeri ilaahay markii markii aan yaraantay xubnaagay aan xifdiyay macaasidii ilaahay ku xifdi ilaahayna ma xifdiyay eray salaamadii oo madii aan wiinadiya ilaahay in xifdiyeeri marka saas waay maa casaytu llaaha bicudwin minha falamaa xafadtuha fi sigari can macaasi llaahi xafidahu llaahu tacaala fi lkibari saqa llaahu haraahu ilaahay qabrishay waasaa inkwelena harisjinaad alla sii markan saasaa sheekhaas waay marka cilmigaa marka sheekhaasa leh sheekhaasa markunya gaalal gaadi warshiya kange mar gaalal gaadi gaadigii mayka goole abuu shujaacin شجاع أبيه ساي أحمد ابن الحسين أهادي ابن أحمد الأسفهاني لنسبي أسفهاني بلدك يميل وسكت الله واي رحمه الله تعالى دولكم واي واي واه إيراك إيو إيران ميل سوغالان سألني ما السؤال إرهي بعض الأصدقاء وإذا يال أصحاب بعض شيء ما يورثان يورثان إرهي حفظهم الله تعالى أن أعمل أني أن أعمل فلو مختصرا أني أن مختصر صوبي يورثان مختصر أني أنا صوبي يا إورسدين حفظهم الله تعالى مختصر ما إلهي ما أقل لفظه وكثر معناه شيء اللفظ شيء يري معنى شيء إذن بدن يا مختصر مركي لقيها وساسلك قيها أن أعمل بمعنى أن أصنف وعمل ما يواني أن ألف مختصرا مختصر كاس أو في الفقه فقه حديث إن هاين يعني عربي إن هاين تفسير إن هاين أو فقه فقهنا هدنا إيه على مذهب الإمام الشافعي إمام الشافعي مذهب شيء مختصر فقهي أو إمام الشافعي مذهب شيء إني أنا إني أنا ألف يا أصدقائي إيه صاحبي إيه أصحابتي ورصدي غير سؤال غير رحمهم رحم رحمة الله تعالى ألن نهرس إمام الشافعي عليه ورضوان رضوان الله تعالى عليه الله ولا إمام الشافعي مختصر كاسو هدنا صفاده وذ في غاية الاختصار aad i aad lan gaabay waay yani gaabintii yoolshe gaaban waa nihaayat alijaazi gaabiyowka yoolshe marka gaayada i nihaayada waa isku lama macna iska dhow waay ikhtisaarka iyo iijaaskana lama macna iska dhow waay ikhtisaarka maylika jeedaha qofka ini wadada usa mari waayo oo anka dhowaan badan an yasluka yani alinsaanu aariiq alaqraba lilwusuuli ila algardi wadada anka dhow oo ada ka deer sii korta ee hadafka i magsadka in ada marto lere ikhtisaarka iijaaskana kaasle an dhowi iska ag dhowiin waay eedman shal dheer iijaaskana iska ag dhowiin marku mayle warsatay erahe ini ana mukhtasar ana oo kitaab in aan alaf oo gaaban oo fiqina ah imaamu shaafi madhabjeyna kas ina ah raxmat ullaahi tacaala calayhi imaamu shaafi alla naharaysa ridwaanu ilaahi laashiis alla siyaa mukhtasarkaasoo sifadiis eta fii gaayat alikhtisaari gaabiyow yoolshay wa nihaayat alijaazi gaabiyow nihaayadii et liyaqruba si inka dhowaada sababta maarta hadafka laku leeyin mukhtasarka ma ay liyaqruba sidii inka dhowaado calal mutacalimi kan wala baradaaw dersuhu mukhtasarka dersishaysi hanka dhowaado macnaa qofka xabka walaalan baraa qofka haddii mubtadi ay mutacalim ay ma imbaahanyaa cilmiga usoo gagaabanya jurco juro la lensi liyaqruba calal mutacalimi dersu mukhtasarka dersishay mutacalimka si hanka dhowaada saas daraadiye yaa iin warsadeen iin su-aalen wayasula waana insehelanaado ala mubtadi qofka bilaawka ahkaamta bilaawka kaana xifduhu had xifdil mukhtasari mukhtasarka xifdishay insahlan haddii hal xifdiyo leeroon aan dahri lqalbi bilaku xifdii koro saas waay haddii qofkii maaga yani abu shujaac malku noogaw taqriib malku noogaw xifda ahaan laakiin baradaawna si inkas yani mutacalimkan handhawaada barashiis handhawaata cilmiga yani ahkaamta waweyn iyo mudawalaadka inti lindeerna ka hor ka mubtadiga hataa koo xifdi haddii galoon xifdisha insehlanaad intaasa yaa isu'aaleen may kale i warseena erhay wa an uksira ani an badiyo fiihi fi lmukhtasari mukhtasarkaas an alifaaw oo madhabu shaafici ah min altaqsiimaati lilahkaami ahkaamta hal marna iska daba qobnee geeb geeb geeb geeb lensubi araga doogna insha allahu tacaala uu soo iltizaamsi arrinteedahayd markaasta may keliya yani soo leey furuudu lwuduui sitatun uu soo keliya aragaas oo haddana si si lanweeda madi dhamaay haddana haddana warkaas kubacda haddana walyarku dumadu sehre waladii yanqudu lwuduua sitatun walistinja yani hal halga gaabee arbacu khisaalin khamsu khisaalin yani oo kaleey markun aliqtisaalaat lmasnuuna sab cashara macnaa saas usigini saasa weele macnaa su-aaliyoo saasaay teeri yani habka oo ah waan manhaj manhajiyan manhajiyadu waay manhajyadiis ini saasaad manhajyada kitaab waan ukhira in aan badiyo isu-aalen gayr saaxibiday fiihi fi lmuqtasari min ataqsiimaati axkaamta oo laga gaabiyaw laga qiibiyaw wa xasri lkhisaali iyo ha masaa'il la koobaw masaa'il sheena masaailkan in la kooba masaailka oo mana in la koobo dabt laka suubi yani waajibaadka yani intan intan waajib waay intan intan sunno waay intan intan kadaa waay saas in laka koobo waay masaail sheena la koobo waxasir alkhisaar iyo haalyaala ee la kooba waay faajabtu ajiibiyari hu bacdigaas asdigaday ee dalabshoo yaa ajiibi ilaa daalika arrintaas taasa yaa ka ajiibi daalibaan haalaana dalabaayo lithawaabi ilaahayna thawaab ku raadiya markii aana saas lahana ujeedo kale ifaangman wedne ilaahayna anayna thawaab oosiyo bini-aadankana raaqibaan aan oo jiriyaayo boonhayn raadiyaayo ila allaahi tacaala ilaahay subxaana wa tacaala fi towfiiqi towfiiq aana kugu daroodaw oo ku rajayaw lisawaabi ini sawaab iwaafaji eleen ilmaga ilaahay isku leh subxaana wa tacaala innahu ilaahay calaa maa yashaa walisu doonaaw qadiirun allihii karaa waay qaadirka ee walanku noogan wa bicibaadii ilaahay addoommashayna latiifun allihii ignaharaysa oo latiifun allihii ignaharaysa waay khabiirun oo baadin og latiifka iyo khabiirkana macna waa la iska agdho waay ilaahay subxaana wa tacaala addoomashay allihii latiifin eh waana khabiirna waay latiif iyo khabiir iska iska iska isku isku agdhoweyn waay isku agdhoweyn isku agdhoweyn marka arrintaasa ajiibi ana oo thawaab ilaahay ku dalabaw faajabtu ajiibi hu bacdiga ajiibi ilaa dalika dalabkaasa ka ajiibi daalibaan haal ana dalabayo lithawaabi thawaab dalabaw raaqibaan haal ana jiriyaw ama samee kuu daroodaw ila allaahi tacaala ilaahay intika fi towfiiqi towfiiqna kuguu daroodaw lisawaabi sawaab liwaafaji inahu ilaahay calaa maagi yashaa u doonaw qadiirun allihii qadiirka away kara karo wa bicibaadi ilaahay addoomashayn latiifun allihii ang may waha ang nahraysa way khabiirun oo baadin og ilaahay addoomashay mayn ee latiifan ay khabiirnan ay latiif iyo khabiir isku mid waay yani khabiirka baadin og waay hoosti oo ogi waay addoomashay waan ang nahraysa ilaahay subxaana wa tacaala arrintaas kitaabu dahaarati meelu marku may baa lag sheegay he kitaabu dahaara bilaawi madun dahaari ku bilaawi ilan fugahada caadadii xeer shuwa ma ataa markaas may ku bilaawayaan dahaari ku bilaawayaan ilm ulumta oo dhan dahaari sababta dahaarada ku bilaawas may waa shiko horta in qofka daahir gaad waay kitaabu dahaarati haada kan kitaabu ahkaami dahaarati dahaaradii ahkaamtiya kitaab she waay yani ahkaamu dahaara yaan kitaabay almiyaahu markun biyaalka maadaama wala yani walalaka daahir gaadaw biyayin yani yatadaharu bikulli maain walaalka dhaargaadaw maadaama bi bii ku bilaawo sheekh sheekh bii ku bilaawo meerhay bii ya qiibi biyo meega qiibood inshal bahaayan bi sida inshal bahaayan sheegay almiyaahu biyaala allatii miyaa biyoogi yajuusu banaanada biha biha miyaahada atadhiiru ka dhaargaadaw banaanadaasa sabcu miyaahin biyaala todoba waay maa u samayse midi biyooshe waay wamaau lbaxri baxarkii biyooshay waay wamaau nahri webigii biyooshay waay wamaau lbi'ri eelkii biyooshay waay wamaau lcayni ili biyooshay waay wamaau thalaaji barafkii biyooshay waay wamaau lbarad baradi goboobkii biyooshay waay bii oo intii laka daahir qaado dhahaaro dabaan walnin luugadiya iyo isdilaahashay kulli walnin sheegay dhahaaro may ata luugadiya yani may laka jeeda walaagaas dhan horee lahan sheegay yani dhahaaro kasaan dahaaro may leedahay annadaafatu waa leedahay nadaafo dahaaro waa walkaasee luugadiya annadaafatu dahaarada nadaafo waa luugadiya sharcisheena may leedahay tafaasiirun waaye amase mee tacaarif kathiira lete may leedahay dahaaro luga ahaan annadaafatu waa leedahay sharcigana may la reey istilaah alfuqaha may la reey ficlu maa tustabaahu bihi salaa dahaare may la reey ficlu maa ficlu maa ficil shay waaye tustabaahu bihi salaatu salaada laka banaaysadaaw yacni haddii aad weyse haysata ways weysada fal waaye falkuu sigeena salaad inaad tukto kiin banaaya macnashee saas waaye ficlu maa tustabaahu bihi salaatu min wuduu'in wa guslin wa tayamumin wa isaalati nijaasati dahaaratin intaas waay dahaara haddii leer saas waay haddii dahaara yani bidami haddii leerhoon ama dahaaratu bidami duhaara haddii leere daadaas la godo libaqiyati lmaa walamaa kaana almaau aalatan lidahaara biyo marku mar kasta may aalan eyna daahir gaadashida walaalka daahir gaadaw dahaarada biyo asalan eh musanifka marku may baa subxaana wa tacaala mar biyo ka hormari biyo ya marku yaa ya banaay inise yani kusheekoy biyo ini kusheekoy ya bilaabo musaafirka dhaha ilen biyo yo asalanga ani lika daahir qaada dhahaarada yo asalangay ee mayla tal sheegay dhahaarada mayba kulmiyaas eh afar wal hada kulmiyaas shi afar wal had biyo dhahaara ashyaada lika daahir qaada laakin biyo asalanga al miyahu biyo wadaabiqu yani medgoyowka iyo kan wala medgoyow walxajru shiidka waturaabu turaab afartaas sheeya inta badan oo daahirgaadade biyo asal waay megadina xayawaanka madii bakti xalaale oo daahirulceenka eh magaarka lagu siib limadgoya waay xajarkana shiido oo kale waay turaab arada oo kale yaana likatayamamadaay waay magaasid may leetaa dahaarada afar eh dahaarada magaasida likadeeraw afar waay afar magasada leetamba afar qaay alwudu'u walguslu watayamumu wa isaalatu najaasati afartaas waay qofka yani madi daahir qaadadaaw haddaa tolo asqar in isku korweelo weyse hela qaayada weysada waay marka maqsad amba inuusa gaboysido marka daahirnagada amba inuusa gebagaboysida amba ini nijaas isku isku korweela antaga nagadaas dahaarada yani ee maqaasidiina afartaas waay marki saas eta marki saas eta marku may waahan dahaarada biyo markunlaka daahir qaadadaaw antaas waay almiyaahu biyaala allatii biyo yajuusu banaanadaa biyaa miyaa bihaa miyo biyo atadhiiru daahirgaadow sab'u miyaahi todobo waay todoba biyi waay walaa in laka daahirgaada banaananta oo macnaa inaad ka weysa haysato ama ka gaboysato amba ama samee dharka asuu ka dhagdo ama nijaasu ka zuulida todoba biyi waay maa u samaayi samid biyooshe biyo samaawaadku kooyaw wa maa ulbahari baharki biyooshe wamaau nahri webigi biyooshe baharka walkaase yani badda aadiga waay wamaau nahri webiga biyooshe wamaau bi'ri eelka biyooshe biyo oo salkaa ku bahaa eelkaa ku bahaa oo weliba burqadaa waay oo oo hoodhowna sheena gadaalshe yani ha burqadaa waay oo biyo cuyuunta eele cuyuunta waay yoo laka jeeda biyogaas kaase biyogaas noocaas ee laka jeeda oo meelaha ku burqadaa kaas waay iyo wamaul cayni illa biyoosha illa waay meeloo cuyuunta ilo burqadaa oo bababababa inaa kor han burqadaa dhagaxyaasha qaashoo biyo intaa ku burqadaan banaankaa ka burqadaa macruuf waay walkasta yani biyo illaha burqadaayaan iyo wamaau thalji barafka biyooshe biyo barafka barafka may waaha may la reeyaha taada haddii biyoha ku degaa samadaha ku degaa waay wahuwa barafka intee ha ku dega samaawaadka isoo goonyaha dega fama yujamadu cala alardi dhulka ka kade marka koowaad isoo biyi amale hadeedahe dhulka ka tajamude marka baraf waay min shiddat lberdi goboobka darasale ka kade walaa yuujadu yani may lagu helay dhulka eed yani oo baaridkan goboobka ka badanya lagu hele yoon biyooga yoo ena markaas ku bacdi isoo goonya hadeedahe dhulka ka tajamude markaas ku bacdi dhalaale hatan markaas kaasna walka daahir gaado kor biyi aadi e waaye wamaa ulbaradi gaboobki biyooshe gaboobka biyo gaboobka baradka may la raayo suuna kaas semedamaha ku degay baradka usoo jaamid ee hadegay kamberedka la raa usoo kakanya hadegay oo oo sida osba amalan nagi cad markaas ku bacda dhulka yaa ka faday ka suuna yaa yaa yaa ka yaa ka faafe fargagan dhehay kaas maayaha ka degay dhulka ka enjegay salaj kanna usoo kakanyaha degay dhulka ka yaa yaa ka beredkana saas waay todobadaas yaa mayla reey todoba waayo todoba todobadaas markan yaa biyi inta laka daahir qaadadaaw todobadaas shay waayo todobadaas sheeg waa yumkinu ma an yuqaala may suurtagal aha todoba inun ha ka gaabin inun er waa yumkinu an yuqaala ikhtisaaran yatadaharu bikulli maain nabaca min alardi ow nazala min asamaa labadaas ina ere kor almaau maa nabaca min alardi ow nazala min asamaa wal samaawaadka ha ku degi wal dhulka ha ku burgdii biyo saas ere kor labadaas sheey waay wal aslu fi jawaasi tadhiiri tadahuri bihadi lmiyaah biyo hanga in laka daahir qaado todobadan en oo nijaas dhaga koro aan lakaweysahis koro lakagobays koro may daliilin aha asalshee qur-aanka ilaahay aayaadkii ilaahay meerhay wayunzilu min calaykum min asamaai maa-an liyudahirakum bihi suurat lanfaaliya wayunazilu wayunzilu calaykum min asamaai maa-an liyudahirakum bihi ahaadiis ya jarta oo tusaasa imaamu rawaahu abu hureyra radi allahu canhu qaal sa'ala rajulu rasuula allahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshiya rajul yaa warsadiyari faqaala mere yaa rasuula allah inaa narkabu lbaxra wanaxmilu macna alqaliil min almaa una badda galaana biina muwadana fain tawada'naa bihi adashna biyoogi yaraayo una wedanay barigo banaanka una ku qaadin haddii una kaweysaysan ooman badin biyooshe osbo ama waraaba korn markuun biyoogaan anu isku waraabno badi biyooshay ka goboysan afanatawadau bimaai lbaxri baxarka biyooshay kaweysaaisada kornaya warsaday rasuulka sala allah alay wasalam qof oo saxaabishay kuma tahay faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam meerhay huwa dahuuru maauhu badi biyoosho biyoosha daahiru alxilu maytatu baktisheena halaalo maanaa malaayka ka dhimadoona wala isku aamelay rawaahu lkhamsatu وقال الترمذي ميري هذا حديث حسن صحيح حديث مرك درجة حسن درجة صحيح وذا والأصل في ظهورية الماء المطلق بيو مركون لك ويسا يسألك دهر قاضاء ما لرهي ماء المطلق لرهي ماء المطلق مرك دهار نمدي سي أصولية إي ولي إي إي يعني شيغ دومنا إن شاء الله درسي إن دنبك شيغ دومنا بيو غاس تضبط إن شاء الله بهايان هذه لها كوبا لك لك لك كوبا كور يعني almaau maa nazala min asamaai ow nabaa min alardi kulluhun biyo asalshoo samaawaadka ilay kukoyagan lere todobadaas yaa yaa dahaarada ahkaamtiya asalan eh todobadaas biikii kumade waan walka weysaasida kor waan nijaas wala suukadhig kor waan walka goboysida kor hakada markaas kudib ma inshal bahayan biyoogi afargii wado inshal bahayan oo biyoogasa afar inshal bahe afartii oo inshal bahayan iyo adiladii oon dersigeen dambeya ka sheega doon insha allahu tacaala dersigeen koowaad kitaabkii abu shujaac ee inta ninka egi geeka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu